bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dulkulan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo bilaabay in matooro loogu saro deegaanada ay saameeyeen fatahadaha webiga shabeelle guddiga doorashooyinka qaranka oo maanta soo gabagabeeyey qaadashada kaarka codbixinta gobolka banaadir hay-adda anisa ah howlgallo qorshaysan ku dishay sarkaal iyo maleeshiyo ka tirsan al-shabaab dagaalamayaal ka soo goostay al-shabaab oo beedhowo lagu soo bandhigay warka caalamkana waxa aad ku dheegeysi doontaan snelenski oo ku dadaalaya inuu kulanka labaad ee putin trump uu qayb ka ahaado qodobadaasi wuxuu kusoo kordha ayaad warka ku dhegeysi doontaan hadduu ay beenuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran markan waxaad kusoo dhawaataan asagii faahfaahsan aynu ku bilaabanay maamulka hirshabeelle ayaa bilaabay in matooro loogu saro deegaanada ay saameeyeen fatahadaha webiga shabeelle bishir calidaara caanboore ayaanu faahfaahinaya
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqare ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaano dhowra ay saameyn ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey buuqda baarey gaar ahaan deegaanada dhacaa waddada xiriirsa magaalada jowhar iyo degmada macadaay maxamed bashiir qaasin daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa tilmaamay in halkaasi dalagyo aad u tiro badan ay cagta mariyeen fatahaadii webiga shabeelle uu ka geystay tuulada baarey inta badanna qoysas aad u fara badan ay ku barakaceen fatahaadaasi maamulka hirshabeelle ayuu sheegay in haatan dadaallo dheeraada ay ku bixinayaan sidii biyaha looga saari lahaa dhulbeereedyada halkaasi ku yaala sidoo kalena dadaallo dheeraada lagu samaynayo sidii looga hortagi lahaa fatahaad walba uu geysto webiga shabeelle digniinna u diray dadka fududeeya fatahaadda bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan inay ku nimid meelihii ay biyaha galeen lixda tuulo oo biyaha galeen lixdii iska haysato beeraley beerahoodii runtii biyahan waxyeelo gaarsiiyeen beeraley waxay keeneen marakac waxay waxyeelo gaarsiiyeen waddadii runtii howl fiican ayaana ka socoto wasaaradda maaliyadda maamulka degmada jowhar iyo wasaaradda iska kaashaday sidii biyahan meesha loogu fududayn lahaa loogu bixin lahaa howl fiican ayaana socoto waxaan rabaa halkaa inaan fariin ka diro biyaha baxo inta badan kuwa ay dad fududeeyaan waxaan go-aan wasaaradda ka soo baxay uu sheegayaa cid kasto ciddii ay ku caddaatay inay biyaha soo deeyaan ama ay fududeeyaan tallaabo sharci ayaa laga qaadi doonaa dhibaato ayay keeneen nafle maal le waddo leh barakac leh marka waxaan leeyahay markasta wasaaraddu waxay u taagan tahay hoosaka fatahaadaha waxaan leeyahay shacabka hirshabeelle garab inaad nagu siisaan in fatahaadii laga tuuliyo hirshabeelle
fatahaadda webiga shabeelle buqda baarey uu ka sameeyey ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiida ee magaalada jowhar iyo degmada maxadaay guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta soo gabagabeeyey qaadashada kaarka codbixinta gobolka banaadir maryanladanna ayaa muqdisho kasoo dirtay doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxaa maanta halkan shir jaraa-id ku qabtay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha gudoomiyaha ayaa sheegay in maalnimadii shalay ahayd lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta nidaamka doorashooyinka waxauna intaa ku daray in gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa ay iska diiwaangeliyeen ku dhowaad hal milyan oo dad waxuu intaa ku daray in dadka ku dhaqan gobolka banaadir ay markaasi diyaar u yihiin inay doortaan madaxda markaasi matali lahayd gudoomiyaha ayaa sheegay sidoo kale in bishan dhexdeeda markaasi la shaacin doono liiska dadka iska diiwaangeliyey gobolka banaadir shalay oo ahayd bisha sideedaa shan iyo tobankeeda sanadkuna uu ahaa laba kun labaatan iyo shan waxaa soo xirmay geedigii dheeraa ee aan u soo galnay inaannu biloawno diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir ee doorashada soo socota ah ee golaha deegaanka bishii afaraad shan iyo tobankeedii sanadkii laba kun labaatan iyo shan waxaan bilownay inaan diiwaangelin ku biloawno dadweynaha ku nool gobolka banaadir waxaan ka bilownay degmada shingaani iskuulka shariif qulateyn waxaa ilaahay mahaddiis ah in shalay ay noo soo xirantay diiwaangelinta ayada ah hadafkeennu wuxuu ahaa inaan siddeed boqol iyo laba-iyo toban kun oo qof aan diiwaan gelino waxaa aada war loogu farxaa ah in dad ku dhow one milyan maanta ay diiwaan geshan yihiin taasoo muujinaysa in shacbiga ku nool dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir inay diyaar u yihiin in codkooda la maqlo waxay si cod dheer dadka ku nool gobolka banaadir u sheegeen inay diyaar u yihiin inay doortaan madaxdooda mustaqbalka haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimuhu waxaa sharaf noo ah in dreamkaas iyo reeraas shacbiga soomaaliyeed ay rabeen inaan maanta aan gacanta ku hayno waxaa mahad gaara iska leh ilaahayga subxaanahu wa tacaala ahaa ee fursaddan qaaliga ahna siiyey isla markaasna si nabadgelye ah noogu soo afjaray geedi afar bilood socday ood ogsoon tihiin dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir inuusan doorasho arkin in ku dhow konton iyo lix sano dal dagaallo soo dagaallo sokeeya aafeeyeen dagaallo argagixiso iyo al-shabaab iyo nabaddiidku ay ay dhibaateeyeen dal asaga dhanbaba ma aragtay dowladnimadiisu ay aad u adagto fragile ah doorasho afar bilood socotay oo caasimaddii soomaaliya ah maanta in one milyan ku dhowaad dadan ay diiwaan geshan yihiin si nabadgala noogu dhammaatay ilaahayga subxaana wa tacaala iska lahaa mahaddaas marka xiga waxaan rabaa inaan u mahadnaqo maamulka gobolka banaadir oo si hagar la-aan iyo garab istaaga muujiyey goobaha codbixinta fursad noo siiyey amniga oo ay biliiska soomaaliya qayb ka qaateen oo arrinta u mahadinayno dowladda soomaaliyeed oo dhaqaalahan uga baahnayn ilaa xad ka hellay amniga oo ay qayb fara badan ka qaadatay intaasoo dhan waxaan leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol ilaahana mahadda iska leh walaalayaal saa la socotaan marka doorashada la dhammeeyo waxaa ku xiga dhowr isteeb bishaan siddeedaad toddobiyo labaatankeeda waxaan shaacin doonaa liistii kumeel gaarka ahaa oo ahaa dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ee aan diiwaan gelinay ee ku dhow halka milyan ayaan shaacin doonaa insha allahu tacaala inaanu soo dhejinno oo shaacinno waxaan ku dhejin doonaa goobo gaara oo la yaqaano oo ilaa siddeed boqoloo goobood ayaan u astaynay inay ka dhici doonto codbixinta maalinta oo oo la codaynayo waxaa ku xigi doona inaan samayno finalistigii dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ah ee isdiiwaan geliyay inaan soo shaac bixinno waxaa ku xigi doona in ururadu ay keenaan listiga musharaxiintooda waxaa ku xigi doona kaambeynadii iyo isku xirkii iyo isku dabaridka ahayd waxaa siduu ballanta ahayd hadda ka horna aan u sheegnay bisha oktoobar soddonkeeda waa maalinka laga codayn doono gobolka banaadir oo shacbiga soomaaliyeed ay aadi doonaan inay u dareeraan inay doortaan madaxdooda golaha deegaanka insha allahu tacala iyo duqa magaalada muqdisho waxaa kaloo guniyus ah oo arrin lagu farxa ah in maanta soomaaliya min maamulka cusub ee waqooyi bari degmooyinkiisa ilaa iyo degmada bakool ee liida xudur maanta waxaa socota diiwaangelintii dadweynaha oo diyaar ku ahaa inay golahooda deegaanka doortaan waxaa noo socota diiwaangelin aad u fara badan waxaa maanta furantay degmada afgooye oo magaalada muqdisho u muuqata oo si habsanma u socotaa waxay ka socotaa baraawe waxay ka socotaa baydhabo waxay ka socotaa xudur waxaan hadda qalabkii doorashada geynaynaa degmooyinka waajid walaweyn iyo marka waxay ka socotaa laascaanood oo maanta ay u furantay diiwaangelintii dadweynaha oo loo taringelina shaqaalihii shaqada qaban lahaa oo saftig soo socday ka bilaaban doontaan waxaan fududaynay dhammaan dalka oo dhan meelaha aan gaari karno inaan shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay fursad u helaan inay madaxdooda qaranka doortaan hay-adda nizaac ayaa howlgallo qorshaysan ku dishay sarkaal iyo maleeshiya ka tirsan al-shabaab abdinaasir maxamed ayaana faahfaahinaya war-saxaafeed ka soo baxay hay-addan warsugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ayaa lagu sheegay iyadoo oo kaashanaysa saaxiibada caalamka ee saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan qoraalka waxaa lagu sheegay in howlgalladaas lagu dilay koo iyo toban al-shabaab uu ku jiro sarkaal sare islamarkaana lagu burburiyey gaadiid iyo saanad ciidan lagana fuliyey gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduuda howlgalka koowaad oo dhacay labaiyo tobankii agosto ayaa lagu beegsaday guri ku yaalaha deegaanka tardo ee gobolka hiiraan halkaas oo shir ugu socday horjoogayaal iyo xubno la shaqaynayay al-shabaab waxaana halkaas lagu dilay toddoba xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab iyada oo markaa la burburiyey goobtii ay ku shirayeen sida lagu sheegay qoraalkanis ka soo baxay sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay islamarkaana laga fuliyey deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe ayaa loogu hortagay maleeshiyaad qorsheynaysay weerar ka dhanaa ciidamada deegaanka kadib markii la helay xogtooda waxaana halkaas lagu dilay afar xubnood oo ku jiro sarkaal sare oo magaciisa lagu sheegay cabdulaahi geni oo ilaa labada kun iyo sagaalkii door weyn ku lahaa hogaaminta dagaalada al-shabaab sida qoraalka lasii raaciyey howlgalka saddexaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka nooleeye ee gobolka galgaduud ka tirsan waxaa lagu burburiyey gaari cabdibila ah oo al-shabaab ay si xad dhaafa ugu soo rareen saanad ciidan kaasoo ay u wadeen maleeshiyaad qorsheynayay inay carqaladeeyaan amniga magaalada ceeldheer ciidanka nisa ayaa ku guulaystay in guud ahaan la gubo gaarigii iyo saanaddii u siday taas oo fashilisay dhagarta al-shabaab ayaa lagu soo gebgabayay qoraalka ka soo baxay taliskan wasaaradda soomaaliya ee nisa oo looga hadlayay howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada dhexe galgaduud iyo gobolka hiiraan oo lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada dowladda ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka al-shabaab oo laga fulinayo deegaanada ay kaga sugeen gobollada dalka dagaalamayaal ka soo goosta al-shabaab oo beedhow lagu soo bandhigay cali aadan axmed ayaa warkani inuu faahfaahinaya ciidamada hay-adda nabadsuugidda ee sirdoonka qaranka nisa ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo kusoo bandhigay afar dhallinyaro ah oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo isku soo dhiibay ciidamada dowladda xubnahan ka tirsanaa al-shabaab ee isoo dhiibay ayaa waxa ay sheegeen inay si gaara uga tirsanaayeen jabahadaha sida tooska u dagaalama ayagoo tilmaamay in ay u adkeysan waayeen nolosha adag ee duurka ku haysata iyo weerarada ay kala kulmayaan ciidamada dowladda sidaas awgeedna ay isku soo dhiibeen ciidamada nise ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed ciidamada nise iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ayaa kordhiyey howlgallada lagu beegsanayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed iyadoo arrintaasi ay sababtay sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada inay kordhaan issoo dhiibayaasha ka imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallo toos ah oo lagu beegsaday xubno sarsare iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanada koonfur galbeed dhowr jeer ayaa sidaan oo kale dhalinyaro badan oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed halkaa aad naga dhegaysanaysaana waa areydow joor markana warka caalamka sida wararku ay sheegayaan donald trump ayaa sheegay in wadahadalada dheeraadka ahaa ee lagu soo afjaray dagaalka urin ay tahay in si toos ah diirada loogu saaro heshiis nabadeed oo buuxa halkii laga hadli lahaa axbad joojin madaxweynaha mareykanka ayaa hadalkani ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada kadib shir muhiim ah oo uu la yeeshay valadimir putin oo ka dhacay alaska kaasoo aan lagu gaareen wax heshiis ah masal trump wuxuu xaqiijiyey indhigiis ukraine vladimir zelensky uu booqan doono aqalka cad isniinta wuxuu sidoo kale sheegay in kulan kale oo lala yeesho masar putin la qorsheyn karo madaxweynaha ukraine zelensky wuxuu dadaal ugu jiraa in ukraine lagu daro wadaxaajoodka mustaqbalka lala yeelanayo ruushka trump ee zelensky iyo qaar kamid a hogaamiyaasha yurub khadka taleefonka kula hadlay isagoo ugu warabixiyo shirka dhexmaraya isagaiyo putinka ruushka khayaartan dhegeysanaysaayay war wixii dalka dibadda cawan soo gaari waanag intaa ciddow warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook kulanaha reedow jowhar sidaas iyo amaano allah